fiiri iminkana taswiirta tobanaad abaartii aad iyo aad bay u sii xumaanaysay yacquubna waxa uu sheegay wiilashiisii inay tagaan dhulka masar si markaasi ay cunto u soo helaan laakiin waxa ay ku yidhaahdeen yacquub haddii aad benjamin nagu dartid oo keliya ayaan cunto ka soo helaynaa masar laakiinse yacquub taasi ma oggolaan aad bay uga adkayd laakiin ugu dambayntii waa u oggolaaday oo markii ay gaadheen dhulkii masar walaalkood yuusuf waxa uu walaaladii u diyaariyey casuumad aad u weyn laakiin weli iskuma uusan sheegin kan isagu uu yahay oo yuusuf aad iyo aad ayuu u faraxsanaa inuu arko walaalkiis yaraa ee benjamin casuumaddii ka bacdi yuusuf waxa uu sheegay in jawaanno raashin ah loo diyaariyo walaaladii oo waxa uu ku ridayey koobka isaga yuusuf gaarka u ahaa ee quruxda badnaa jawaankii benjamin oo markii yuusuf walaaladii waxoogay ay sii socdeen ay ku sii socdeen dhulkoodii ayaa waxa uu ka daba diray niman si markaas loogu dacweeyo koobkii uu ugu qariyey jawaanka benjamin oo jawaanadii dhan ayay baadhbaadheen oo waxa ay ka heleen koobkii la xaday jawaankii benjamin haa koobka waxa iga xaday benjamin haa markaasi benjamin wuxuu noqonayaa addoonkayga markaasaa juuda waxa uu ku yidhi yuusuf ha qaadan benjamin ee aniga i qaado intaad benjamin qaadan lahayd anigu i qaado i qaado aniga ma doonayo benjamin in la xabsiyo
waa yahuuda ama juuda waa uu ogaa haddii ay soo laabtaan oo aabbihiis yacquub uu waayo benjamin inuu dhiman doono waayo aad buu u jeclaa markaas ayuu yuusuf waxa uu arkay in qalbigoogii ay beddeleen markaasuu ku yidhi waxaan ahay walaalkiin yuusuf kii aad gaddeen aad ka gaddeen dadka baaca mushtariga ah haddaba ma u malayn karaysaa sida cajaa'ibka leh ee u yaabeen halkii yuusuf uga cadhoon lahaa walaaladii waxa uga mahadnaqay oo arkay in ilaah isticmaalay oo qorshihiisa uu ku isticmaalay si dad fara badan oo ku dhiman lahaa masar uu badbaadiyo oo xataa fitofor naagtiisii markii ay ku dacwaysay yuusuf inuu kufsanayey xataa taasi waxay ahayd mid ilaah qorshihiisa ahayd oo xataa ilaah waxa uu isticmaalay ninkii khamriga dhadhaminayey iyo kii kale ee rootiga suubinayey qorshaha yuusuf ilaah uu ka dan lahaa oo xataa ilaah waxa uu isticmaalay yuusuf in yuusuf dadka uu ka badbaadiyo dadkii gaajida ugu dhiman lahaa dalka masar iyo walaaladii iyo reerkoogii oo dhan